wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo carafaad maxamed oo labaatan sano jir ah kaasoo jimcigii dhowaan lagu waayey xaafadda islii ayaa maanta meydkiisa laga soo saaray goob bulaacad ah oo ku taalla xaafadda bahti ee deegaanka makadara ee ismaamulka nairobi xubno ka mid ah qoyskiisa ayaa xaqiijiyey geerida carafaad booliska dalka kenya ayaa wiilkan dhallinyarada ah meydkiisa geeyey goobta meydadka la dhigo ee magaalada nairobi iyadoo la bilaabay baaritaanno ku aadan dhacdadan argagaxa badan dilalka iyo ugaarsiga magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya loogu geysanayo soomaalida ayaa soo badanayay waayadii u dambeysay waxaana si gaar ah loo beegsanayaa dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba isugu jira